taliyo hore ciidanka xoogga dalka soomaaliya janaan cabdiqaadir sheekh cali diini ayaa ka hadlay hubka dhigista ay dowladda soomaaliya ka wado magaalada muqdisho janaal diini ayaa sheegay in hubku uu gacanta dowladda oo keliya ay tahay inuu ku jiro iyadoo ciddii baahi u qabtana loo sharciyeyn karo dhinaca kale qaybaha bulshada ee magaalada muqdisho ayaa taageeray howlgalka ay dowladdu hubka ku ururinayso wariyaha v o e da gobolka ohaayo cabdikaafi yuusuf aadan oo waraystay taliyihii hore ciidanka soomaaliya janaal diini haatanna ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohaayo ayaa ugu horreyn weydiiyey sida uu arkayo hubka dhigista ay dowladdu iminka ku dhaqaaqday waxa weeye dowladdu tillaabada ay qaaday oo ah hubka in la aruuriyo waa mid lagama maarmaan ah hub markii la yidhaahdo ama qalab la yidhaahdo waxaad ogsoontihiin in ay tahay inay gacan dowladeed ku jirto oo hubkaas uu yahay mid dalka lagu difaacayo haddii aan markaas difaac iyo dhibaato aysan jirinna loo kaydiyo si difaaca oo hadhowto loogu isticmaalo saas daraaddeed mar kastaba waxaa lagama maarmaana in dowladdu ay gacanta ku hayso hubka sidoo kaleeto waa haysan karaa dad ama waa la siin karaa laakiin waa in ay og tahay dowladdu ayna diiwaangelsan yihiin sidaasna dadkaas ama muwaadinkaas uu ku haysan karo laguna ogyahay hubka inuu hayo haddii aan jenaraale su-aal kaleta ku weydiiyo dabcan dadka hubka wata ee hadda hubka laga dhigaya ama inta badan muqdisho waxay iskugu jiraan dad ganacsato ah iyo dad siyaasiyiin ah oo dowladda lasoo shaqeeyey dadka ganacsatada ah hadda tusaale kota suuqa bakaalaha ganacsi weyn baa ku yaala qof kastana hub uu haystaa sideebay dowladdu ku wajahaysaa hubkaasi sidaan horeyba u xusay waxaa jira horta runtii dad badan oo mudan qadarin mudan oo ka qayb qaatay muxuu ahaato xoraynta iyo nabad kusoo dabaalidda magaalada muqdisho hubna haystay laakiin waxay mudan yihiin in ayagana la tixgeliyo oo xurmada ay mudan yihiin la marsiiyo ayaguna aysan keenin madax adayg ee laakiin ay la shaqeeyaan ummad muxuu ahaa wixii ummadda maslaxad u ah gaar ahaan wixii dowladdu mar kastaba maslaxadda dadka ayay ka shaqaynaysaa wixii maslaxadda dadkaana shacabku waxaa weeye iyo nin kastoo mas-uula inuu ka qayb qaybtaa mudan middan dadka ganacsatada ha noqoto ama mas-uuliyiinta ha noqoto sidaan horeyba u sheegay ama ganacsi ahow ama mas-uul ahow muwaadin kasta ama ganacsata ha ahaanin muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay wixii uu isku difaaci lahaa maadaama ammaanku mararka qaarkood adag yahay inuu helo si uu u helo waxa u baahan yahayna waa inuu la kaashadaa dowladda waa dadka ganacsatada dowladda diyaar u ah waxaa shacabweynaha laftigooda diyaar u ah inay mataqaana ku taageeraan mas-uuliyiinta siyaasiyiinta laftigooda way mudan yihiin in ay haystaan waxa isku difaacaan ama nabadgelyooda ay ku ilaaliyaan laakiin mar kastaba dariiqu waa inuu yahay qarannimada si loo ilaaliyo in loo maro dariiqa wanaagsan oo ah hay-adaha ammaanka u xil saaran in wax kastaba ay ka diiwaangelsan yihiin waxaad aqoon u leedahay ciidamada iyo tiradooda soomaaliya oo aad taliya u ahayd dadkuna waxay hadda ku andacoonayaan sidaa sheegtayba haddii hubka annakana laga qaado dowladduna aysan kafaalo qaadi karin nabadayada seebaan ku dhiibnaa hubkayaga waxa weeye dowladdu qof kasta oo muwaadina xaq baa loogu leeyahay inay nabadgelyadiisa ka shaqayso si kastaba ha u soo martee ama iyadoo ciidan ha siiso ay markaas ilaaliya ama ha u ogolaato wuxuu asagu isku ilaalin karo ama ciidan ha noqoto ama hub ha noqotee iyadoo la qiimeynayo qof walbaba oo mas-uula iyo qof kasta oo ganacsida baahida uu qabo markaas in ilaa xadka uu qabo inuu isku difaaco ama wuxuu isku difaaco waxaan leeyahay dowladda ha la kaashadeen dowladduna waa inay si muxuu aha mas-uulinimoa uga jawaabtaa oo aynan oranin waa ka qaadaynaa waa kaa qaadnay uma baahnid uma baahnid waxa weeye waa in la qiimeeyaa xaaladda uu qofkaasu markaas ku sugan yahay ama ganacsato ha noqoto ama ha noqdo mas-uuliyiin ha noqdee taasna ay ku mxuah sareeyaan baahida qofkaas uu u baahan yahay in uu haysto hub uu isku ilaaliyo ama isku difaaco ma kula tahay xilliga kan dowladda ay hubka dhigista ama hub aruurinta ee magaalada muqdisho ka bilowday inay tahay xilli fiican ay dowladdu awoodo inay hub aruuriso awoodooda markii loo fiirsho ma kula tahay xilligan inay xilli saxa tahay waay runtii su-aashaas horta su-aal adag weeye laakiin waxaa weeye mar kastaba waan ku celinayaa arrintaas waana waana ku dhiirigelinayaa dowladda iyo shacabka laftigiisaba in hub la aruuriyo waa lagama mara maarmaan waqti kastaba ha noqotee sababtu waxaa weeye waa inay kala saaran yihiin dadkii hubkaas wax ku dhibaataynhayay iyo dadkii kale si loo kala saaro waa in la yaqaanaa hub kastaba meeshuu yaallo qofka inta mxuah huba uu haysto sida intuu ciidan haysto inta dowladdu waa inay dowladdu og tahay qof walba iyo shay walbaba meesha u yaallo haddaa iska noqoto fawda oo qof walba huba iska haysta la yidhaahdo oo aan dowladdu waxba ka ogeyn haddee markaas wax dowladnimada aan sheeganayno iyo nidaamka aan sheeganayno oo aan rabno inaan higsano maadaama muddo dheer lagu jiray burbur iyo nidaam la-aan weligeed lama gaarayo weligeed waxay noqonaysaa in fawdo nin walbaba uu caadaysto oo la dhaho fawdaha la ysaga jiro haddii aan su-aal kaleto ku weydiiyo waxaa jirta hadallay soo baxayo oo sheegaya in hubka magaalada muqdisho laga saarayo xilliga habeennimada bal su-aashaasina ka waran dowladdu awood intee la-eg bay u leedahay inay koontaroolsho maadaama aad ka warqabtid ciidamadeedii qaabka ay u shaqayso inay koontaroolsho hubkaasi baxayo habeennimada runtii waxaa weeye soomaalidu mahmahayo ayay leedahay oo ah durbaan qofkii axada meeshuu ku garaaci doonaa meeshuu ku tumi doonaa baa laga rabaa haddaba hubka waad qaadi kartaa waad bixin kartaa waad qarin kartaa su-aashu waxaa weeye ilaa goormaad qarinaysaa ilaa goormaad haynaysaa ilaa goormaad kontrabaan ahaan noqonays ka dhigaysaa maxaa waxaas kontrabaanka iyo inaad hub qariso iyo inaad orod iyo inaad yacni hub ninkii wata ama qarinhaya ama wixii lamida micnaheedu waxaa weeye inuu dhibaato ku sameeyuu rabaa waa dhallinyarada la khalday oo kaleeto oo isqarinaysa afka duubanaysa qof afka duubtay oo isqariyey oo madaxa duubtay oo indhihiisa gariyey macnaha waxaa weeye waa inuu xumaato rabaa inuu sameeyo micnaheeda maadaama uu iska qarinhayo dadweynaha haddaba haddaad hubka qariso waxay lamid tahay muxuu ahaa hubkaas dhibaato mayaa rabtaa inaad ku samayso tusaaloo kaleeto dadka hubka laga qaadayo lacag fara badan baa uga baxday dowladdu wax lacaga miyay u celinaysaa baad is leedahay su-aashaas mid meesha taalla weeye horta qof walbaba duruuf baa ku keentay inuu hubka hayo ama wixii lamida duruufihii badnaayo waddanku soo maray oo ammaan la-aanta ahaa iyo wixii lamida dowladdu waxaa weeye way ku habboon tahay qofkaas wixii wadahadala inay ka gasho sidii muxuu ahaa ama ha loo celiyo wax ama yaan loo celinin laakiin marka ugu horeysaba waa in la ogaadaa oo maskaxdaba lagu dhisaa hubka qofku hadduu haysto inuu horta sidiisaba dowladdu maadaama aysan haysan wuxuu yahay kontrabaanba weye hubka qofka hadduusan haysan sidiisa ahaanba ayuu u yahay marka waa garan karaa culayska fuushan oo dad inay kharash iyo lacag iyo wixii lamada intaba ka gashay laakiin taas waxaan u malaynayaa dowladdu inaysan laftigeedu waxba ka qabin wixii macquula oo waasay ila tahay waasay ila tahay mas-uuliyiinta anigu hadda dadka mas-uulka hadda kama hin laakiin sida ila tahay caqliyan qof kastoo mas-uulahana garan kara inay arrimahaas la meel dhigto hadduuba qofkii diyaar yahay war waxaasaan hayaa qalabkaasaan hayaa alaabtaasaan hayaa intaasay dhan yihiin maxaan sameeyaa maxaa igala qaban kartaan qofkii markuu arrintaa la yimaado oo dowladdu u bandhigo saas dowladduna waxay la tahay inaynay arrintaas muwaadinkaas soomaaliga ah siday wax ula qaban lahayd inay ula qabanaysa bay ila tahay waana waajib inay wax la qabato
kaasi wuxuu ahaa taliyii hore ciidanka xoogga dalka soomaaliya janaan cabdiqaadir sheekh cali diini oo ka hadlay hubka dhigista ay dowladda soomaaliya ka wado magaalada muqdisho waxa uu waramayey wariyahayaga magaalada colombos ee gobolka ohio halka aad ka dhagaysanayseena waa v o a washington